maamulka xaafadda waxarcate ee magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug oo kaashanaya bulshada xaafadaasi ayaa ololo lagu hagaajinayo ka sameeyey wadooyinka waaweyn ee mara xaafadaasi ujeedka ololahan lagu hagaajinayo wadooyinka ayaa loogu talagalay in lagu soo celiyo quruxda wadooyinka gudoomiyaha xaafadda waxarcate maxamed nuur ayaa faahfaahin ka baxshay ujeedka ololaha lagu hagaajinayo wadooyinka xaafadaasi waxaan ka shaqeeyaynay howl maalmeedkii aan maamulka xaafadda waxarcade iyo dhammaan bulshadeeda laabaha amniga iyo maamulka caasimadda waxa aan mar walba ka shaqaynaa wadda falista wadooyinka inaan falno geed qamri baa layihaaho wadanka dhameeyey ayaan saaka la dagaalameynay dhowr wado oo ku yaala xaafadda ilaa afar waddaaan saaka soo falnay waxaa mahadole ma usuganta alla subxaana wa tacaala ee shaqadaas wanaagsan noo suurtageliyey waxa aan rabnaa inaan mar walba u mahad celino bulshada caasimadda gaar ahaan shacabka xaafadda waxarade ee shaqooyinkan aan qabanayna annagoon xoogin annagoon qasbin qof walba haba si rabitaan oo isagu raalli ka yahay oo shaqadaas wanaageeda ku qabtay qof walba shaqadaas wanaageeda asagoo raalli ka yahay aan qabanay waxaan rabnaa inaan idhaha bulshada waa mahadsan tihiin inta kaloo dhimanaya xaafadda ka dhimanaya howlaha iyo wadooyinka dhimana ilaa biri ilaa isbuucan hawshan waa wadi doonaa insha allah waxaan waxaan rabnaa inaan mahad celino bahda saxaafadda oo mar walba garab istaag noo muujida laamaha amniga maamulka caasimadda madaxda ugu sarreeya gudoomiya geedi qorow cid walba oo ka qayb qaadata shaqooyinka waxaan rabnaa inaan waa mahadsan tihiin waxaan rabnaa inaan kula dardaaranno dadka degan xaafadda waxarcadde ama magaalada dhuusamareeb qof walbaaba guriga dhagaxa hordhiga inuu ka qaado qof walbaaba gurigiisa inuu leer ku xirto qof walbaaba inuu geed qamriga gurigiisa ka horbaxa ka jarto waxa aan rabnaa hon kale inaan meeshan baaq ugu dirno mar markii saddexaad la daarmeynaa ceelasha biyaha ceelashu biyo wadooyinkii dhagaxaan iyo biyaha ku go-ay ceelasha ma wadahan ceelka biyaasha ceelasha biyaha waxaan rabnaa inaan nidhaano ceelasha wadooyinka biyaha tubooyinka hoos uqota ka bixiya ceelkii ka bixi waayo tubooyinkiisa waa iska xiraynaa waxaan rabnaa shaqadii saanka aan qabanay shaqo wanaagsanay ahayd dadkii dhan waa ka mahadnaqeen bulshadu xaafadda waxaan rabnaa inaan shaqooyinkan sii wadno ololahan wadooyinka lagu hagaajinayo ayaa loogu talagalay in lagu qurxiyo bilicda wadooyinka